barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efyimyada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan oo nagala socotaan bogayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca waana lix iyo tobanka bisha may sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkan waxaa idin kala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah lamaane maqalka naafa ka ah amaba dhegala oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari dalka kenya markuu ii sheegay uu u yidhi family dhagoole eh sidaanadoo kale aabba eh oo cid dhagala ilmo dhagala ah dhaleen ayaan gabar ku soo arkooday gabadhaasaanan jeclaaday in la ii doono rabaa Eh, waan ku farxay familigii baan raadiyey familiga wuxuu noqday nin aan saaxiib nahay oo asagana idmo dhagala dhalay oo saddex ah maadaama anigana aan shan dhale shan dhagala aan hayo oo ilaahay isiiyey oo ilaahay iigu nimceeyey asagana ilaahay uu saddex siiyey waxaan u arkay in aaban iska xignaba dadka eh, regards kale aan iska xigno waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyarada magaalada gaalkacyo oo si wada jira u sameeyey munaasabad ay ku xusayaan aasaaskii ururka s y l sidoo kale dhegaystayaal waxaan barnaamijka ka maqnaan doonin kaalmihii heesaha heesa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
sidoo kalena waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeya ee dhanka ciyaaraha marka horese warkii caalamka kuuriyada waqooyi ayaa ku hanjabtay inay ka baxayso kulan ay wada yeelanayaan bisha soo socota hogaamiyaasha dalkaasi kim jong un iyo madaxweynaha maraykanka donald trump warsaaka ay baahisay wakaalada wararka ee kuuriyada waqooyi ee k c n a wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda kim kai gawan ayaa sheegay in pyongyang ay dib u eegayso inay ka qayb qaadanayso kulanka juun labayo tobankeeda ka dhacaya singabore haddii maraykanka uu sii wado dalabka ah in dalkaasi uu kelidii ka tanaasulo hubka nukliyeerka kim ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi aanay xiiseynaynin kulanka haddii washington ay isku daydo inay keligeed ku cadaadiyaan inay iska dhaafaan hubkaasi kumanaan falastiiniyiin ah ayaa isu soo baxay islamarkaana baroordiiq u sameeyey salaasadii aasatiradada oo ku dhintay isu soo baxyo dhex maray israa'il oo ka dhacay xadka qaar ka mida dadka isu soo baxay ayaa warfinaya amaba lulaya caalanka falastiiniyiinta halka qaarkoodna ay dalbanayeen in laga aargoosto israa'iil islamarkaana looga aarguto lixdan qof oo dhintay iyo weliba laba kun iyo toddoba boqol oo kale oo dhaawacmay maalintii isniintii dadkan ayaa isugu tegay laba xabaalood oo ku yaala koonfurta gaza dibadabaxyo cusub ayaa iyaguna dhex maray israa'iil iyo weliba falastiiniyiintaasi kuwaasoo dib uga bilaabmay xadka gaza iyo weliba marinka gaza
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan magaalada gaarisa waxaa ka dhacay aroos ay ku wada aqal galeen lamaane maqalka naafo ka ah ama dhagala arooskan oo ku qabsoomay xaafadda sheekh oo ku taala bartamaha magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya ayay kasoo qayb galeen dadweyne tiro badan oo dadkii deegaanka ah wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa arooskaasi ka qayb galay islamarkaana warbixinta nooga soo diyaariyey
orooskan oo ka dhacaya xaafadda buulasheekh ee bartamaha gaarisa lamaanaha dhagoolaho si iskooda isku soo calmadana ay soo agaasimeen ayaa ahaa mid ka qaybgalkiisu si heer sare ah loo soo agaasimay badanka dadkii halkan isugu yimid ayaa mar uun waxay doonayeen inay indhaha ka qaadaan maxamed cabdixamiid iyo nejma oo soo calmada iminkan orooskoodu ka dhacaya xaafadda sheekh ee bartamaha gaarisa arooska kii lagu raysto lagu raaxaysto wiil iyo caano lagu noqdo gabar iyo doolar ilaahay asku barakeeyo labada cunug laysku aroosay maxamed iyo najmo guurkiina guur khayr gurigiina guri nagi waan leeyahay insha allah maxamed cabdixamiid sheekh xasan oo hambalyana hambali hambaliyo oroos farxad leh oo lagu doo allah ka dhigo aan u rajeyna shala inta gudaha orooskaasi iyon ku dhex jiray mashxaraddu waxay ahayd mid cirkay isku sii shareeraysay marba marka ka sii dambayso waxaa ii suurta gashay inaan gudaha u galo aqalka orooska halkaasoo aan kula soo sheekaystay anigoo turjumaad dhanka ishaarada alla iga siinayo see u aragtaa maanta arooska bidhay maanta waa maalin farxad leh maxaad u oys jeceelkan hooyada oqaa u ooyu yiri ilaa intay ku gaarto iskuulka ha iskuulaha iskuul waan boge fonfo waan boge college nairobi oo i c t baan akhristee shahaadooyin waan haystaa gaarisaan hadda usoo wareegay hadda shaqaan raadsanayaa shahaadooyinkeyga waan haystaa gabadhaa guursata magaceed nim najma najma najma yuusuf goormaa isbarteen gabdhaha waxay gabdho walaalahayba iskuul isla dhigan jireen xaafadda imaan jirte markaasay xaafadda imaan jirta saaxiibbaan noqonay aayarka islooli baa islooli saaxiibbaan noqonay haddana inaan isguursanay noqotay go-aanka anuu iga imaad u yiri marka wazaazan u sheegay parentska u sheegay way igu raaceen bat anaa juus garayste anaa doorta ayid wuxuu yidhi markii hore wax dhibaato jiro malho laakiin aabbaheedaa markii hore diide laakiin markii dambena waan heshiine waa la isii gabadh maxamed oo ay ka muuqatay lebis quruxsan dhiiranaan iyo farxad ayaa aaminsan in noloshiisa qayb ka mid a iminka uu soo kaamil yeelay najmana ay noqon doonta afadiisa uu ku nasan doono cabdixamiid sheekh oo ah aabbaha mudane maxamed inta badanna ka soo shaqaynaya howshan haystana shan carruur oo dhagoolaha ayaa v o e da oga warramaya dareenkiisa ku aadan qaabkay u soo qabanqaabiyeen orooska noocan ee lamaanaha dhagoolaha ee dhallinyarada ah halkani ugu sameeyey arooska aad baan ugu faraxsanahay waayo maalinkai u horreysay ee uu ii sheegay family ayagana ilmo dhegala qabaan oo ehelkana oo reer gaarisa oo aan rixim aan nahay ee dadka reer gaarisa ehelka ah family ka mid a oo weliba aabbaha gabadha dhale aan saaxiib ahayn aan saaxiib ahayn markuu ii sheegay uu u yidhi family dhagoole ee sidaanadoo kale aabba oo cid dhagala ilmo dhagala dhaleen ayaan gabarh kusoo arkooday gabadhaasaanan jeclaaday in la ii doona rabaa waan ku farxay familigii baan raadiyey familigii wuxuu noqday nin aan saaxiib nahay oo asagana ilmo dhagala dhalay oo saddex ah maadaama anigana aan shan dhale shan dhagala aan hayo oo ilaahay isiiyey oo ilaahay iigu nimceeyey asagana ilaahay uu saddex siiyey waxaan u arkay in aaban iska xignaba dadka regaris kale aan iska xigno maxaa yeele dhagoolada qabiil ma laha inta dhashana qabiil ma lahaanayso saasubay noqonaysaa cabdixamiid oo aad ugu dhiiran inuu dhalay shan carruur oo dhagoole ah ayaa aaminsan in in guurka noocan oo kale uu keeni karo isku dhiiranaan iyo isdhexgal bulshada dadka gobolkana looga baahan yahay inay ka fogaadaan isfaquuqidda maadaama nin muctarafa aan ahaa owlaadda ilaahay isiiya ee shanta ee dhagahalena ee laga warqabay nin alla nixinkii rixim ahaa oo dhanba contribution buu arooskaas uu u yeeshay aroosyada noocan oo kala maysan ahayn kuwa si waafi ee bannaanka loo soo dhigo ka qaybgalkooduna wuxuu ahaa mid si hoose looga qayb qaadanayay haddii ay dhacday balse waxaa jirta in orooskani uu ka duwan yahay qaabka loo soo agaasimay iyadoo bambax fara badanna loo sameeyey saraakiisha ugu sarraysaee dowladda garisa countina ay qayb ka ahaayeen ka markhaati kaca orooskaasi maxamed faarax shire v o a garisa
door wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad joogtaanba haatanna gaalkacyo dhallinyarada magaalada gaalkacyo ayaa si wada jira u qabtay munaasabad ay ku xusayaan sanad guuradii shan iyo toddobaatanaad ee ka soo wareegtay aasaaskii ururka iswaayel iyadoo xuskan ay ka qayb qaateen dhallinyaro ka kala socday puntland iyo galmudug ayaa guddoomiyaasha dhallinyarada labada dhinac oo waraysi si wada jira u siiyey wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ay sheegeen in baahi ay dhallinyaradu u qabaan inay meel isugu yimaadaan islamarkaana isdhex galaan
gudoomiyaasha dhallinyarada gobolka mudug ee dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland jacfar iyo caydiid oo maantay si wada jira uga wada qaybgalaya munaasabadda ee maalinta shan iyo tobanka may ee dhallinyarada soomaaliyeed kusoo dhawaada v o eda marka xigta ee maantay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug si wada jira ayaa munaasabadda dhallinyaradu ay u wada xusaysaa maxay tahay sababta aad u doorateen in isku mar ama isku goob lagu xuso maalinta shan iyo tobanka may
waan ku faraxsannahay maanta in dhallinyara gaalkacyood oo maxaa la oran jiray colaado fara badan iyo dhibaatooyin fara badan soo maray maanta waxaan ku faraxsannahay si wada jir ah inaan ku xuseyno maalintii dhallinyarada soomaaliyeed ee sanad guurida toddobaatan iyo shanaad ee kasoo wareegtay aasaaskii ururkii doonka ee dhallinyarada soomaaliyeed s y l farxad bay noo tahay waxaa xusud mudan laba kun iyo shan iyo toban waxaan isku daynay inaan isku nimaano aanu mataqaanaa aanu dhallinyarada gaalkacyo iyagoo galmudug iyo puntland inaanu mideyno runtii dagaalaa dhacay waa noo suuroobooday laba kun iyo lix iyo toban sidoo kale waxaan isku daynay inaan saas dhallinyarada mideyno way noo suuroobooday maana quusan laba kun toddobiyo toban waxaan ku guulaysanay in colaadihii iyo dagaaladii soo noo noqonaya inaan baajinno soobaxyo aan sameyno in ciidaha iyo isbaarooyinka aan qaadno laba kun iyo siddeed iyo tobanna maanta waxaan ku guulaysanay si wada jir ah gaalkacyo dhalinyarada iyadoo mid ah oo wata magaca dhalinyarada inaan ku wada xusno xuska maalinta dhalinyarada soomaaliyed kreditkaas iyo waxqabadkaas waxaa iska dhalinyarada waxaana garab taagnaa dowladda puntland iyo galmudug caydiid maadinkaa doortay in maantay munaasabadda shan iyo tobanka mey inaad isku goob ku xustaan bismillahi raxmaan raxiim waxaan u mahad celina marka koowaad fow e marka labaadna waxaan mahad celinahayaa saaxiibkii jacfar iyo martida kale ee sharafta leh kasoo qayb gashay maanta xafladan waxaa xusid mudan ama su-aasha jawaabteedaan isku daya waxay noqonaysaa doorashada dhallinyarada iskale xafladda weyn oo maanta aan isugu nimid wasaaradaha soo qaban qaabiyey laakiinse galabti oo labada dhan ee magaalada laba ciyaarto kala dhacayaan iyo caawa oo kulan weyn aan iskugu imaana dhalinyarada insha allahu ilaa saddex boqol oo dhallinyaraah annakaa dooranay annakaana ka codsanay dadka naga caawinaya inay arrintaas qayb ay noo noqoto oo aan iskugu nimaano baahi aan dareennay baa jirta oo ah dhallinyaradu inay u baahan tahay inay hal weel wax ku wada cunaan dhalinyarada inay hal goob ku wada hadlaan dhalinyaradu hal shay ay wada yeeshaan sidaas daraaddeed waxaan go-aansanay inaan hal meel ku wada qabsanno oo aan hal meel iskugu nimaano jacfar muhiimadda kulankan maantay ee munaasabadda dhallinyaradu ee gaalkacyo labadeeda daan ee hal meel ku wada xusayaan ay leedahay maxay tahay waa isdhexgal waa midow waa guul waa gaalkacyo mid ah sababtoo ah waxaan ogeyn gaalkacyo kala qoqoban gaalkacyo oo mataqaanaa waxaa ogtihiin gaalkacyo inay laba dowladood ay degan yihiin galmudug iyo puntland dhallinyarada waxay doorteen waxa weeya inay mid noqdaan insha allah waxaan rajaynaynaa gaalkacyo inay yeelato hal maayer waxaan rajaynaynaa inay yeelato hal guddoomiye dhallinyaro dhabadeedaan haynaa ma jiri jirin dhalinyaro maanta saa u midoobi ka dhah oo gaalkacyo isugu imaan ka dhah waxa weeyaan waxaa jiri jira wax la yidhaha perception dhalinyaro ay kala baqaan in haddii qofka xagga u tago la dilo kan kale xagga u tago la dilo taasi way dhammaatay waxaan ku guulaysanay maanta waxa weeyaan annagoo weliba dagaal fara badan iyo halgan fara badan usoo marnay in dhalinyaro gaalkacyo midoodo maanta waxaan odhan karaa guul leh xaad leh ayay gaartay dhalinyaro reer gaalkacyood ilaah baa ku mahadsan waxaa ku mahadsan cid kasta oo mataqaanaa kaalinteeda ka geysatay hadday noqon lahayd dowladaha hadday noqon lahayd ururada maxaa la oran jiray hay-adaha hadday noqon lahayd dhammaan dadkaasoo garab nagu istaagay laakiin choiceka annaga iskale annaga waxa weye si practical oo volunteernimo ah baan isugu imaan jirnay barnaamijkaan qabsan jirnay maasha allah caawana insha allah waxaa inoo jira barnaamijkeeni shaah iyo sheeko oo dhallinyaradu waxa weeyaan ay isugu imaanayaan hal abuurkooda iyo mataqaanaa hidahooda ay kusoo bandhigi doonaan dualim oo ka dhici doonto waqooyi gaalkacyo ama maxaa loo ka dhici doonto insha allah marka insha allah gaalkacyo way midowday guul baan gaarnay insha allah waxaan doonaynaa guushii dhallinyarada ay gaareen inaan laga qubin ee lagu taageero ee halkaa uga sii ambaqaadaan gaalkacyo mida insha allah gaalkacyo waa mid dadkeeduna waa walaal caydiid dhalinyarada waxaa inta badan gaalkacyo la tiriyaa in ay aada uga gaabiyeen dadaalkii nabadeed ee gobolka hadda inkastoo ifafaale dhinaca nabadda ah oo dhalinyaradu ay hurunta u muuqda maxay tahay kaalinta dhalinyarada hadda kaga aadan sidii loo sii ambaqaadi lahaa horumarka iyo nabadda gobolka bismillahi raxmaan raxiim waxaan qabaa arrintaasi way caddahay dhalinyaradu nabadda ayaa saldhig u ah waxyaabaha naloo soo bandhiga waxaa ka mid ahaa oo ay naloo soo bandhigo beesha caalamka noo soo bandhigta dhallinyarada iyo guddiga nabadda odayaasha ma isku darnaa aniga jacfar aragtimadeysa waxaan ku nidhi mana laku darayo mana dhex tegayno odayaasha xal ujeedaan lahayn waxaan rabnay waxa ay qaldayaan oo xagga nabadda la xiriira inaan ka qabanno waxay saxaan aan ku taageerno sidaas daraaddeed doorkeena waa cadiya anna indhaca cad baan la soo baxnay waan soo jeednaa araggeena waa dheerya haddaan dhallinyaro nahay wayna muuqataa doorkeena nabadda inaan kaalinteena qaadanayno waxay usoo hartay horumarka wadooyin baan rabnaa inaan aan magaalada aan dhagax dhigno oo aan aruurino contributionka lagu dhisi lahaa nadaafadda aan rabnaa magaalada inaan ka qayb qaadano waxaa intaasoo kasii muhiimsan dhallinyarada gaalkacyo aniga jacfar eh, ama gobolka mudug oo aniga jacfar gudoomiye gudoomiye aan ka ahayn maanta waxay leeyihiin committee ay ku midaysan yihiin oo county gaalkacyo youth committee la dhaho gudoomiye eh, kii jira u ah gudoomiye ku-xigeenin la farcada u ah ayaga baan wada leenahay ayaga wax nagu soo wada dhacayaan ayaga aan shaqo ku wada qabanayna ayaga ayaa hore na hormuudaya xafladahan aan arkaysa aadka u qurxoonna ayagaa lafdhabar u ah oo hawsha wada aad iyo aad umahadsantiin ee kulankan maanta ee isu imaadka kasako dhallinyarada inay hal munaasabad meesha ku qabsata maxaa kale oo lagu soo bandhigay oo muhiimad u ahaa bulshada gobolka suudaan baa lagu soo bandhigay nabadda een, qiimaha ay leedahay lagu lagu muujinayo waxaa lagu soo bandhigay een, fanaaniin baa joogta oo ka turjumaysa Een, dad waxaa joogo haldoor ah oo nabadda jecel oo iyagana ka hadlaya nabadda Een, marka maasha allah ee, dad fara badan baa waxawayaalka integrationka keliya waxay tahay waxaan la heli karin waxaan rabaa su-aasha cadid awoodiso oo ahayd doorka dhalinyarada nabadda ay ku leedahay Een, int- een, waxaad xustay in dhalinyarada aysan qayb lagu dhaliilaya qayb inaysan ka ahayn nabadda waxaan kuu sheegayaa nabadda gaalkacya ka curatay ama nabadda gaalkacya ka jirto doorka ugu muhiimsan inay leedahay dhalinyarada lama rabo dhalinyarada ee kiridka ay leeyihiin in la leexiyo dadka dagaalamo colaadda loo adeegsado waa dhalinyarada dadka halkaa iskugu yimid oo dhoorkaa boqol oo qof aa arkaysaan waa dhalinyar hal oday kuma jiro marka doorka odaga uu leeyahay muxuu yahay doorkan dhalinyarada iskale xagee lagu arka dhalinyarada isku timaada waxaa isku imaan jira odayaasha dhaqanka heshiisay geli jireen heshiisadaasna waxa weeye ma ma suurtogeli jirin dhalinyarada markay fahantay nabadda macaanka ay leedahay in dhalinyarada nabadda laga raaday markay fahantay oo dhalinyarada isku timidna waxaa la gaaro guul ah in dhalinyarada laisku yimaado in la wada xuso fifteen may yaa iskale roolkaas dhalinyarada iskale dowladduna ma leh odayaasha dhaqankana ma leh marka lama yaan la marhabaabin roolka dhalinyarada ee leedahay guushan maanta aan joogno dhowr boqol oo qof oo gaalkacyo dhalinyarada labada dhinac ah inaan laisku isku yimaado fifteen may ay xusaan ma nabad ka ji- na- na- nabadda ka duwan la raadanaya waa nabadda iyadaa nabada iyadaa guul ah roolkaas iyo creditkaasna waxaa iskale dhalinyarada gobolka mudug ee gaalkacyo ugu dambeyntii maxaad dhalinyarada ugu baaqilay ugu dambeynta waxaan leeyahay horta marka wada hambaliya dhalinyarada Soomaaliyeed marka labaad waxaan leeyahay matalaadii dhalinyaradii aswa ilaa saddex iyo tobanka ahaa gaalkacya ka soo baxday horena waa u socotaa Soomaaliya way kala gaaraysaa waa mahadsantiin waa hagaag dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen guddoomiyayaasha dhallinyarada galmudug iyo puntland oo magaalada gaalkacyo ugu warramayey wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq haatanna aynu dhinaci kaalmaha heesaha jalleecna waxayd ku soo maqan heesta hanaan qurux iyo weliba fanaanka nagiib alfa
Shalan qurxoon halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta markana balshirwac aan ka codsado intaadan ciyaaraha idiin soo gudbin inuu noo dulmara hal iyo laba ka mida qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa maatinad falastiin kuuriyada waqooyi ayaa ku hanjabaysa in ay ka baxayso kulanka ay wada yeelan lahaayeen bisha soo socota hogaamiyaha dalkaasi kim jong un iyo madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump warsaaka ay baahisay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ee loo yaqaano k c n a ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaasi kim kenigwan uu sheegay in pyongyang ay dib u eegayso inay ka qayb gelayso kulanka labiyo tobanka bisha juun ka dhacaya singabore haddii maraykanku buu yidhi uu sii wado dalabka ah in dalkaasi uu keligii ka tanaasulo hubka nukliyeerka kiim ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi aanay xiiseynaynin kulanka haddii washington ay isku daydo in ay keligood ku cadaadiyaan inay iska dhaafaan hubkaasi mahadsanid shirwac markana ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan
runti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaannu diiradda ku saaraynaa horyaalka kubadda cagta soomaaliya oo toddobaadkan lasoo gebagabeeyey iyadoo kooxda kubadda cagta ee dekedda markii labaad oo isku xigta ay ku guulaysatay horyaalka iyada ayaa difaacanaysa horyaalkan sanadkii lasoo dhaafay ay ku guulaysatay mar kale ay xaqiijisay ku guulaysiga koobkan waxaan sidoo kale barnaamijka diiradda ku saari doonnaa kulanka kama dambaysta yuruba liig ee fainalka caawa ay isaga hor imaan doonaan kooxaha letco madrid iyo olombic makse ee dalalka sbain iyo faransiiska ka kala socda waxaa arrimahana ila qaadaa dhigaya cabdulaahi xasan baliil oo ah tifatiraha idaacadda gool f m ee ciyaaraha ka faallata magaalada muqdisho waxaana ugu horrayn aan weydiiyey baliil inuu sharaxaad inaga siiyo horyaalka kubadda cagta soomaaliya sanadkan sida uu ahaa
waa mahadsantaha jamaal adig iyo baxda sbortiga v o eda waxaa lasoo gebagabeeyey horyaalka heerka koowaad ee somaali premier league loogu magacdaray ka oo xilli ciyaareedkan ka mid ah xilli ciyaareedyadii ugu adkaa ee tartankan inta la ciyaarayey kooxda kubadda cagta ee dekedda ayaana horyaalka ku guulaysatay oo soddon iyo sagaal dhibcood horyaalka ku qaaday waana sanadkii labaad oo xiriira oo dekada ay ku guulaysato horyaalka horyaalkan hal dhibac ayaa lagu qaaday oo kooxda banaadir ayaa kaalinta labaad gashay saddexaadna kooxda hegan halka kaalinta afraadna ay gashay kooxda horseed waa tahay sida sharcigaana laba kooxood ayaa ugu hooseeya horyaalka waxay u dhacayaan heerka labaad waxaana xilli ciyaareedkan dhacay waxool iyo batroolka oo iyaga magacyo waaweyn watay naadiga midnimo oo afar iyo toban sano kadib wuxuu ku soo laabtay horyaalka heerka koowaad waxaana u harsan hal kulan shalayna way badiyeen horyaalkii serbiyada ayayna qaadeen tartanka ayaa markii ugu horreysay lagu qaban doonaa dalkeenna waa tartan la yidhaahdo star league oo shanta kooxood ee ugu sarreeya ayaa ka qayb gala laakiin waa la kordhiyo banaadir dekada haygan horseed elman jeeyo iyo gaadiidka iyo madbacadda midkoodna waa la kala saari doonaa Waa tahay.
marka shalayna isku aasta koobka jarnaal da-uuda la sameeyey marka een, horyaalka dalka soomaaliya xilli ciyaareedkan laba kun toddobiyo toban laba kun sideed iyo toban waxaa lagu tilmaamay tan intii cooska macmalka lagu ciyaarayay kii ugu adkaa ila ciyaar waa yahay marka sanadkan adoo soo koobaya muxuu kaga gedisnaa een, sanadihii lasoo dhaafay marka la fiiriyo qaab ciyaareedka kooxaha ay soo bandhigeen iyo waxyaabaha la xasuusan karayo in sanadkan uu kaga duwanaa sanadkii hore jamaal waxyaabaha la xasuusan karo waxaa ka mid ah sanadkan horyaalka soomaaliya waxaa la soo rogay sharci ah in golhayo ajnabiga uusan kooxaha dalka u qaban karin sharcigaas sharcigaas oo dhaqan galay waxaa soo baxay golhayaal fara badan oo qaranka soomaaliya da-yar oo aad u anfacaya taana waxa ay tallaabadii ugu horreysay ee xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta uu qaado oo lagu guulaystay ciyaartoydii ajaanibta waa la xadiday oo horyaalka een, ka ciyaari Waata.
jiray oo kooxaha ilaa iyo afar ciyaartooy ayaa loo ogolaaday marka qarankii soomaaliyana waa laga dareemay xadidaadda ciyaartooyda ajaanibta ah siiba golayaasha Waaye.
marka faa'iidada ugu weyn ee laga dhaxlay horyaalka kaas ayuu ahaa haddii aynu kaga gudubno halkaasi horyaalka soomaaliya iyo sida loogu kala guulaystay waxyaaba uu sanadkan kaga duwanaa sanadihii hore caawa waxaa la dheeli doonaa kulankii ugu dambeeyey ee yuruba league marka ee kooxa olombic maqse oo faransiiska iyo atletico madrid oo sbaina ay fooda isdari doonaan bal kulankaasi isaguna een, guud ahaan waxaa la filan karayo caawa tahay kulankaasi waxyaabo badan ayaa laga filan karaa magaalada lyon ee dalkaasi faransiiska ayaa lagu dheeli doonaa oo ay kooxda kubadda cagta ee marsidia aad u garanayso Een, kooxda atletico laba kun labayo tobankii ayaa ugu dambeysay koobkan ay ku guulaysato maqse weligeed ma ku guulaysan laakiin maray kama dambaysa timid laba kooxood oo waxaa la yidhi isbanisha ama faransiisa oo isugu yimaada final waxaa isugu dambeysay een, ah, valencia iyo sidoo kalena maqse isla maqseya laga qaaday oo valencia qaaday marka diego simoni wuxuu raadinayaa goobkii- koobkiisii ugu horreysay oo yuruba tan intii laba kun labaiyo toban inuu ku macsalaamiyo koobkan waayo laba sano xiriir ayay ku guulaysteen koobkan caawana waxaa leeyahay iyaga ayaa ugu cadcad qaabkii ay ugu soo baxeen iyo meelihii ay ka yimaadeen waana kooxdan waxay ka timid champion league gruubkii chelsea ayay ka timid maqseena koobkan yurub league ayay ciyaaraysa waxayna soo kala reebeen koox waddanka astria oo zelisburg yidhaahdo iyo arsenal oo ingiriiska ah antony crisman iyo middleside oo laba ciyaariyaan oo faransiis ah oo qaranka koobka adduunka u matali doona Waa tahay.
xulka les blues lagu naaneyso ayaa caawa isaga hor imaan doona een, dhacdadan marka ma- marti fara badan madaxweynaha fifa gudoomiyaha uefa madaxweynaha faransiiska iyo marti sharaf badan ayaa lagu casuumay finalkan kiisa kalena oo champion leaguena toddobaadka soo socda lagu qaban doonaa waaya aad baad umahadsan tahay baliil aada umasantaa jamaal cabdulaahi xasan baliil oo ah tifatiraha idaacadda ciyaaraha ka faallotay gool f m ee magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa oo barnaamijkan ciyaaraha ay kala qaybgelayay dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynaya barnaamijka ciyaaraha tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegaystayaal jamaal axmed cismaan oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinaya gebagabada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantaynu joognaa waxa aanu idinkaga tegi doonaa aniga iyo falastiin axmed imaanba codka ama codadkaanada deeqa ciise iyo weliba nimcaan ilac iyo weliba heesta fur aan waddada qaade
qushi waa ninkaagi qanci waa duqaagi qari bogihiisu ku qabaa iwiiqe ifur a wadada qaad waa qarar aan gaadhe
qalad qalad laguma saxobo waaquudka xadhaduna ku qadhabta shahiidaan ee qaaliye qaaliyey hirajoog kale qaaliye qaaliyey hirajoog
qushi waa ninkaagi qanci waa duqaagi qari bogihiisu ku qabaa iwiiqe ifur a wadada qaad waa qarar aan gaadhe
qalad laguma saxo waa quudka cadhaduna ku qadhabtashaydan ee qaaliye qaaliyey kira jiho kale qaaliye